wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland ayaa deegaanka janaac cabdalla ka sameysay tallaalka xoolaha daaweyntan ayaa loo sameeyey xoolaha noocyadooda geela iyo arayga waxaana ka qayb galay tallaalka xoolahan loo sameynayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland iyo howlwadeennada kala duwan ee ka howlgala wasaaradda xanaanada xoolaha kadib markuu soo idlaaday tallaalka xoolaha waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maxamed nuur cali saad la socotaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda jubbaland bilihii u dambeeyey waxay waday olole ay ku daweynayso kuna tallaalayso xoolaha ku nool deegaanada jubbaland guud ahaan gaar ahaan jubbada hoose run ahaantii mashruuca f s r b oo taabagelinayo world bank ayaa arrintan naga saboodgareeyey ama naga taageeray runtii bulshada deegaankana saaad ujeedaan oma arki kartaan wax badan isbedel fiican oo xoolihii daweyntoodii iyo tallaalkoodii ah ayay dareemayaan waxaana marayaa heer gebagabaa mashruuca oo soo socday muddo sanad ah markaan u kuurgalnay bulshada iyo dadka xoololeyda halkaa ku dhaqan waxay sii codsanayaan in uu sii socdo mashruuca ka dowlad ahaan jubbaland waxaan u taagannahay markasta wasaaradda xanaanada xoolaha siday ugu jawaabi lahayd baahiyaha taagan ee ku qotoma xanaanada xoolaha iyo xoolaha iyo waxyaabaha ay soo saaraan wasaaraddu ma aan markii ugu horeysay waxaan kusoo laabanay tiro aad u badan waxaana ka shaqeeya halkan kooxo kala duwan oo mar kastaba ololaha ka qayb qaata daweyn xoole iyo tallaal isku jiran wada laakiin xilliga oo jiilaal la sugaya awgiis iyo roobabkii oo yaraaday xoolihii dhanka dhankan dhashiigta ayay ka cabaan xanuuno tara badan waa lasoo sheegaa maadaama qaniin uu leeyahay deegaanku laakiin wasaarad ahaan annaga waxaan isku dayaynaa inaan xakameyno xanuunka noocu yahayba laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah mashruuca inuusan istaagin oo sii socdo si dadka deegaanka iyo bulshada ay ugu faa'iidaystaan sababtoo ah dadka soomaaliyeed ama dadka reer jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaanba dadka soomaaliyeed waxay ku tiirsan yihiin inta badan xoolaha iyo waxyaabaha ka soo baxa qof kastoo soomaali ah gurigiis waxaa yaalo ama hilib ama caano marka qofka soomaaliga cadi caanuu ku nool yahay haddii xoolahooda la daryeelana inta badan waxyaabaha laga hadlo food security-ga ama sugnaanta cuntada iyo cunayarida waa laga badbaadayaa waxaan qaadanay ka wasaarad ahaan siyaasad ah sidii xoolaha jubbaland ay u heli lahaayeen calaf ku filan xiliyada abaaraha iyo sidoo kale biyo ku filan iyo caafimaadkooda intiiba waan daryeelnaa waxaan ugu mahad celinaynaa wasaaradaha najaalka ah sida wasaaradda biyaha oo kale oo hadda ceelkii noo dayactirtay deegaanka janaac cabdalla darar ayaan qeybo ka mid aan ka samaynay laakiin kuma filna weli wasaaradda waxay sii samayn doontaa darar aad u ballaaran oo kuwan ka waaweyn insha allah waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed ee xoolaha ku tiirsan dadkan waa xoolo raactay xoolo dhaqato ma ahan in xoolaha la barto sidii loo dhaqan lahaana la barto sababtoo ah neefka ariga keligiis ayaa wax laga soo saari karaa waxyaabo kala duwan haddii laga faa'idaysto siday tahay looga faa'idaysto laakiin dadkeena xoolaha way way way soo gataan kadibna way raacaan naqaasay raacaan sida looga faa'idaysto caanihii mararka qaarkood waxaad moodaa markii xilliyada barwaaqada ay jirtana caanihii waa la qurmiya waa la daadiyaa oo lama isticmaali karo oo keedad ma haysataan ka wasaarad ahaan waxaan diyaarinay insha allah mashruuc ah in looga faa'iideeyo dadka soomaaliyeed markay xoolaha ay soo listaan koljeeni ama qaboojiyaal loo dhigo say waxyaabo kale uga faa'iidaystaan xilliyada abaaraha oo kalena ama productyo kale ama waxsoo saar kale loogu sameeyo